Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool deegaanka Daaru-Nimca ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa baaris caafimaad iyo sidoo kale daweyn bilaash ah u sameeyey bulshada ku nool deegaankaasi. Dadka deegaanka ayaa baahi weyn markaa u qabay baaritaanka caafimaad ee loo sameeyey Doctor Cabdiraxmaan Xasan Cali iyo sidoo kale Doctor Mahad Xasan oo ka mid ah dhalinyarada ah hulisay baaritaanada caafimaad ayaa sheegay inay garab taagan yihiin bulshada deegaanka Daaru-Nimca.
runtii maanta waxaa noo hirgelay eh, howlo caafimaad oo aan runtii deegaanka aan u joognay gaar ahaan degmada ruunigood deegaanka daarunicma Eh, runtii howlahaas caafimaadka waxaa wada howlwadano caafimaad oo dhalinyarada deegaanka ka mid ah kuwaasoo runtii kasoo safray magaalada muqdisho islamarkaana u yimid deegaanka inay ka fuliyaan eh, arrimo caafimaad oo runtii baahiyo gaara ee dadka bulshada ay soo gudbiyeen ka mid ahayd Eh, runtii howlahaasi waxay kusoo dhammaadeen sidii loogu talagalay Eh, waxaan aad ugu faraxsannaha runtii inaan deegaanka inaan ka gudbino in deegaanka baahiyo caafimaad oo runtii aad u fara badan ay ka jiraan Een, waxaan ku soo booqanay oon maanta uga faa'iideynay oo aan keennay een, daawooyin caafimaad oo isugu jiray sheybaar iyo daawooyin waxaan uga faa'iideynay een, in ka badan boqol iyo konton qoys oo halkaasi ee maanta ka helay gargaar caafimaad Een, waxaan siinay baaritaano lacag la'aan ah iyo, iyo daawooyin lacag la'aan ah Een, runtii waxaan rabnaa in halkan fariin adag aan u gudbino dadka deegaankan iyo deegaanada hoos yimaado dhallinyarada ku sugan Een, waxaan leenahay mar koowaad deegaanku wuxuu u baahan yahay isbeddel fara badan oo ay ka mid tahay inuu helo daryeel caafimaad waxaan sidoo kaleeto aan dhagax dhig aan ku sameynay een, goobihii caafimaadka ee deegaanku oo yeelo lahay sida iskuulkii go- een, goobihii waxbarashada Een, hadda ka hor mar waxaa jirtay ay fariin een, een, awaaniinta deegaanka ay ku gudbiyeen aan welina aan lagu soo jawaabin oo ah een, oo ahayd waxaa ka mid ahay waxay dhaheen daarinimo eel waa heshee waxay rabtaa gurmada goobo caafimaad Een, goobihii caafimaadka waa dhagax dhignay insha allahu tacaala waxaana looga rabaa in ay maaragtay ay ka soo jawaabaan fariimahaas ama dhagax dhigaas dadka deegaanka sidoo kaleeto waxaan rabnaa in halkan fariin dheer aan u gudbino Een, dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda goboleedka hirshabeelle runtii een, deegaanadan hoos yimaada deegaanka daaronimco dhammaan waxay haystaan goobihii caafimaad iyo mashruucyada caafimaadka iyo dowladda xaqi ay ugu lahayd laakiin deegaanka daaronimco weli xaqi oo ku lahayd een, dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalk weli ma uusan ka helin oo ay u horeyso haddii aa laheeday goobihii caafimaadka